Waa xadafaya doorka dowlada hoose ee degmada beledweyne islamarkaana gacan ka helaya ururka dalinyarada ee xilqaanaya olole nadaafadeed ka bilaabay xaafada buundooyin kaasi oo laga sameyn doono afarta xaafadood ee degmada. Ololaha nadaafadeed ayaa waxaa ka qeyb galay mas'uuliyiin ka socday waa xadafaya doorka dowlada hoose ee beledweyne, ururka dalinyarada isxilqaan, haween iyo dhalinyaro. Axmed Carab oo ka socday ururka dalinyarada isxilqaan ayaa raadiyo Beerul uga warramay ujeedka ay u sameeyeen ololahan.
annagana waxaa waaye maanta iimaankeenna waa isbelay waxay noqotay inaan micnaha jidkii aan qashinka u soo dheeraynay noqotaba haddii aada adiga deegaankaada hagaajisanin cid kuu hagaajinaysa ma lahan waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa kooda hore u mahad celinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka labaad waxaan u mahad celinayaa saxaafadda ee ka howlgasha gobolka hiiraan iyo magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo gaar ahaan maayarka magaalada beledweyne marwe nadar tabaax maalin Ee, sidaad arkaysaan maanta sida boorkan ku xusan ololaha nadaafadeed ee fayadhoorka magaalada beledweyne oo ay soo qaban qaabisay ee, dowladda hoose ee hogaaminayso maayarka magaalada beledweyne marwe nadar tabax maalin Ee, waxaan maanta aan ka shaqaynaynaa buundaweyn ilaa iyo suuqa dabageed gudaha hoose ee suuqa qudaarta ee ah suuqa ugu weyn ee gobollada dhexe looga adeego marka insha allahu tacaalaana wax cad kusii ekaan doona maaha waxaan iska kaashaday barnaamijkan ee, fayadhoorka ololaha nadaafadeed maayarka magaalada beledweyne dowladda hoose qaybteeda qaybtooda fayadhowrka iyo ururka bu- maxaa la lahaa ee, bulshada xaafadda ku dhaqan buundaweyn iyo ururka dhallinyaradii horumarinta isxilqaan oo maanta gaadiidkooda gow oo- kow oo ka yahay si qashinka looga qaado sidaad ka warqabtaan ururka sidiisaba wuxuu ka shaqey jiray nadaafadda iyo horumarinta magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan Ee, insha allahu tacaalaana wax maanta meeshan kusii ekaa doonana ma aha Ee, xaafadda buundaweyne besna kuma ekaa doonto afarta xaafadood ee magaalada beledweyne ayay kusii soco doontaa howshan waxaana dadka ugu digaynaa dadka deegaanka ah ee ama meelaha ganacsiga joogo qashinka ay jidka ku soo daadinayaan inay iska dhaafaan waxaa loo samay doonaa haddii uu ilaahay oggolaado een, bacaal loo samay doonaa qashinka looga qaadi doono haddii aadan adiga deegaankaada hagaajisanin cid kuu hagaajinaysa ma lahan maanta waa waxaan wacyigelin waaye aan wadno dadkeenna waxaan rabnaa inay dhaqanka ay qaataan waxa lagu wacyigelinayo ay qaataan oo hadduu ilaahay kuu idmaayo ee dad wacyigelisan oo nadaafaddooda ka shaqaysto oo hadduu ilaahay kuu idmaayo deegaankooda ilaashada ayay noqo- inay noqdaan ayaa laga rabaa insha allahu tacaala nebiga sal allahu alay wasalamna wuxuu leeyahay idaamatu dariiqa cani iladaa iimaanka meesha ugu hooseeyo waxaa waaye jidka dhibka jidka waxa dadka dhibaayo laga leexiyo annagana waxaa waaye maanta iimaankeenna waa isbedelay waxay noqotay inaan micnaha jidkii aan qashinka u soo dheeraynay noqotaba ilaahay iyo rasuulkiisa hadalladooda aan qaadanno aanan wacyigelinta nala sheega aanan qaadanno insha allah Qaar ka mid ah bulshada beledweyne oo ka qeyb gala ololahan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in nadaafada lagu dadaalo islamarkaana ay door muhiim ah ka qaadan doonaan.
barakaatu salaanta islaamka waa idinku salaama dhammaanteen dadkan ka soo qaybgalayaasha nadaafadda iyo dadweynaha xaafadda buundaweyn oo maxay ahayday nadaafadda midda kaleeto een, fayadhowrka magaalada beledweyne waxaan bilownay maanta qashinka afarta xaafadood inaan ka nadiifinno marka waxaan idinka codsanaynaa adinkana inaan garab nagu siisin sida dhallinyarada magaalada beledweyne dowladda hoose maayarta magaalada beledweyne nadar madax namar salaax maalin oo kaleeto een, dhammaantiin waxaa idinka codsanaynaa inaad idinkana garab nagu siisaan oo wasaqda maxay ahday nadaafadda aad weel u yeeshaan oo qashinka markii la haaqayo isagoo haaqan oo weel ku jiro oo lagaa qaado intaa waddada dhigtid odaxda qashinka mooska qubkiisa waa laga fiican yahay walaalayaal nadaafadda iimaankay ka bacdi tahay Ololahan ayaa si joogto ah loo sameyn doonaa toddobaad kasta waxaana looga gol leeyahay sidii loo heli lahaa magaalo nadiif ah kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta bilaada magaalada beledweyne.